waa markii ugu horeysa loo magacaabo lix baa iga hor shan baa iga horeysay qofkii lixaad baan ahay oo kaa shantuna rag bay wada ahaayeen dee nin kasta waqti buu iska leeyahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin maantana dumar bay noqotay taa waan weliba ku farxaansannahay marwada madaxweynuhu hormood noo tahay ay dumarka shaqooyinka ku hor yaale aad qaban doonto maxaa kamid a maxaas kuu qoshaysa wallaahi shaqooyinku ma yara walaashay haddaan horta ku sheego ta ugu horeysan horta ku dhaqaaqayno waxaa weyn bilicda bilicda wadanka inaan wax ka qabano waayo bilicda yaa ugu qurux badan meel kastood martidba xilligaa bilicdaada hadday kaa xumaato wadankaaga uu kaa xun yahay oo kata xoogga kaan saarayno hadduu ilaahay yidhaahdo haddaan haween iyo rag ban nahay ee bulshada rayidka waa bilicda wadanka oon nadaafadayno oon wadankeena ilaashano talabaad inoogu xigta hadduu la yidhahdo bishii barakaysneed ee rabadaan taana waxaan jecel lahay wixii ciyaal agoom ah ama tabaalaysan dowladeennuna way gacan qabataa way gacan hayaan annaguna wixii karaankayaga haddaan bulshada rayidka nahay inaan ka qayb galno oon la qabano
runtii qodob muhiimaa soo hadal qaaday oo nadaafadoo kale markii laga reebo kan caawinta bisha barakeysan dhexdeeda agoomaha iyo dadka danyartaa ee kan nadaafada runtii waa qodob aada looga hadlo aada muhiim uga ah ay magaaladu u baahan tahay gaar ahaan caasimadda aada ugu baahan tahay marka qaabkee rabtaa inaa loo wajaho see rabtaa in wax looga qabto
kolka waxaa la wadayahay bulshada reedka haddaan nahay waa wada jabuuti oo dhan macarajoodi way ku jiraan kolka horta waxaan la jaan qaadaynaa waa santerviilki bilicdu xaggay ka muuqato waa caasimadii caasimadii xaafad kastiba hooyo kasta iyo nin kastiba waan ku wada jirnaa dee waxaan u bilaabaynaa xaafad kastiba sidii aan ula wajihi lahayn ula jaanqaadi lahayn sidaan xaafadihii u nadaafadayno oon u hagaajina ay dowladdeennano nagu garab gasho inta badan waxaa la yidhaahdaa sheefkaarteeyada guddoomiyaasha degmooyinka xaafadaha dadka xukumaama degmooyinka waa dad waaweyn oo in badan xilka iska hayo iska joogay wax badan ma qabtaan dadka in badan waxay qabaan markaad weydiisid in dad dhalinyaro ah la keeno oo actifa oo wax qaban kara oo caalamkana la socdo dadkaasoo kale marka maxaa maxaa ka qabtaa dadkaasoo kale maxaa joogeen baa leedahay mise in kuwa cusub dhalinyaro ah la keeno oo lala xisaabtamo weliba markaa waxa weeyaan hooyo hadday tahay hooyo way naga khibrad badan tahay kolkaas hadday weyn tahay hadday yartayba xilliga hooyo la yidhaha hooyo way weyn tahay yaryarka laguu sheegayna way hoos joogaan oo way la shaqeeyaan talabaadna waxaa jooga suubrafeedi baa jira oo kula jooga waxaa jooga maxaad xildhibaanadii dowladda hoose oo iyagana inaan la tabtaa ee wax kula qabtaan oo ka inteedaa wada gacmahaas wada haysanaba bulshadii rayidka ayaan dee wixii aan wadankayaga bilicdeeda u qaban karayno aan u qabanaynaa waayo dowladda lagu sheega waayo waa shicibka waxay ku odhan dowladda waxaana qabto dowladda waayo waa shicibka shicibku hadduu wixiisii qabsan waayo dee aqalka waa saasku ka dhismaayo dusha waxba kama qaban karaysa oka allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan odhanaynaa inaan isla wada qabano oon bilicdeennii horta aan ka inagu kasoo ka soo baxno wixii naga baaqdana aan dee kolkaa madaxdeena hor dhigno madaxweynuhu wuxuu dhowr jeer ku celceliyaa maxaa iga galada hala joojiyo oo dadka qof kasta intii waajibka gurigiisa dalka ka qaban kara ka qabto marka dadka si see see kula tahay in loo in la wacyigeliyo loo sheego qof kasta waajibka saaran muhiimadda saaran mise dad baa ku oran dadka haba la wada ganaxaba qof kasta qofkii kasoo bixi waaya ama tusaale ahaan dad waxaa jira aan aan danba ka gelin oo madaxweynuhu isagu uu taabtay maxaa iga galayda waa la sheegay wayna nagu badatay maxaa iga galayda way nagu badatay ma garatay kolka waxa weeyaan maxaa iga galaydu maadaaba ay badatay horta shicibkeena waa inuu isagu dhexda xidho u dhaqaaqo waxba iga galo in loo bedela waa inaa dhexdii xilligu xidho u dhaqaaqo maxaa iga galadii dhanba u bixi kolkay taasi dhan u baxda kadib kii dee u fawjignaan waaya wixii lagu qaban la qabanaya ama hawshii la galaya wixii u fawjignaan waaya ee dee adeeci waaya wadankiisa nadaafadiisa ka ilaalin waaya barfeeyaa jira sheefkaartiyayaa jira sheefkaartiyaga horta waa inaa loo sheego laga yidhaha xakan saasaaban samayno waa lagu soo noqday inaga qabta oo sheefkaarti oo sheefkaartiyagina sharaftii iyo naamustii u lahaa ula soo baxo oo ku shaqeeyaan hooyooyinkii dhalinyartiina wada hoos joogaan maxaa iga gala iyadaa baabi haddii sheefkartiye ilaa maxaa dowladda hoose ilaa bulshada reedku gacmaha is wada qabsadaan wixii maxaa iga galayle dhan baa la iskaga dhigi wixii shaqeyna shaqeyda kiya maxaa iga galaylana dee waa la ganaaxi haddii ilaahay yidhaahdo xilka saddex sano soo soctaad haynaysaa waxyaabaha kuugu waaweyn ee markii hore intaan lagu dooran niyadda aad ku haysa maxaa ka mid qorshaha igu qorshaha igu weyn horta waa taa bilicdan kuu sheegay tu kale ma garab dhigayo magar taa xilligan ka soo baxo ayaan dee wixii kale ajandaagii aan gali karaya bulshada si waxaan uga baahanay garab joog iyo hooba inaan isla garab joogsano oo wadankeena quruxdeeda wadanka kigaaliyo kale aan gaadhsiino hadduu rabbi ka dhigo